Magaalada Gaalkacyo ayaa lagu qabtay munaasabad lagu dhagax dhigayay dhismaha xarunta Jaamacadda Imaamu Shaafici faraceeda gobolka Mudug. Munaasabada dhagax dhigga ayaa waxaa ka qayb galay madax ka socotay maamulka degmada Gaalkacyo, maamulka Jaamacadda Imaamu Shaafici, Bahda Waxbarashada, macalimiin iyo odayaal. Guddoomiyaha guud ee Jaamacadda Imaamu Shaafici, Doctor Cabduqaadir Sheekh Ismaaciil Faarax ayaa ka warbixiyay dhagax dhigga xaruntan jaamacadda.
waxaan ku faraxsannahay eh, maanta oo maalin axad ah inaan halkan magaalada gaalkacyo eh, xarunta gobolka mudug galmudug soomaaliya aan ka dhagax dhigno eh, xaruntii afaraad ee jaamacadda imaam shaafici eh, oo noqonaysana xaruntii labaad ee gobolada Eh, kadib markaan soo dhisnay ama soo dhagax dhignay soona dhamaystirin dhismaheeda xarunta labaad xarunta kuwaad ee jaamacadda gobolada ee ku taal magaalada gurceel xaruntaa waxay noqonaysaa xarunta labaad ee jaamacadda imaam shaafici ku yeerata gobolada iyo guud ahaan xarumaha jaamacadda ay leedahay rasmi ule milki u leedahay xaruntii afaraad ay noqonaysaa waxaan ilaahay ugu mahadcelinaynaa halkaan gaarsiiyey jaamacadda halkaas soo gaarsiiyey guushaas waxaan sidoo kale mahadcelinaynaa muxsiniintii waqfa dhulkan oo maxaan ku yidhi ugu deeqay in diinta ilaahay iyo khidmada iyo tacliimta loogu adeego waxaan leenahay miisaanka xasanaadka lahayn saari waalidiinta u baxsateen ajirkeeda la gaarsiiyo insha allahu tacaala jaamacadda imaam shaafici oo looga bartay oo ama halhiskeeda uu yahay alasaala walmucaasara asalka in lagu dheganaado oo- oo dhaqanka wanaagsanaa iyo diintii subaneed lagu dheganaado abdeedna la ahaado adduunka lala jaanqaado culumta casriga la barto waxay ka shaqayn doontaa inay baahayso risaaladaas oo ku dhisan dhexdhexaadnimada iyo wasadiyada insha allahu tacaala meel walba iyo degmo walba iyo gobol walba oo soomaaliya way gaari doontaa hadda jaamacadda dal iyo dibad waa laga bartaa qayb online a jirto oo dal iyo dibad looga barto Gudoomiye ku-xigeenka degmada Gaalkacyo, Injineer Maxamed Cilmi Cabdi oo dhagax dhigay dhismaha xarunta Jaamacadda Imaamu Shaafici faraceeda gobolka Mudug ayaa bogaadiyay.
aan halkan ka dhagax dhigno jaamacaddan imaam shaafici waxaan rajaynaynaa inay gobolkan wax badan kusoo kordhin doonto oo ay haddii lahaydno culumta diiniga ah ay aad iyo aad uga qayb qaadan doonto een, kordhintooda iyo sare u qaadidooda Een, bulshaduna way u baahan tahay in jaamacadaha loo aadi jiray dalka dibaddiisa ama hadday noqoto wadamo shishe oo carbeed in gobolladayadii aanu ka helno wax badan bay noo faa'iideynaysaa Dhismaha xarunta Jaamacadda Imaamu Shaafici ayaa ka mid noqon doona xarumaha waxbarasho oo lagu talagalay waxbarashada sare, taasi oo door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta culuumta diiniga, caafimaadka iyo teknoolajiyadda.